dadweynaha ku dhaqan degmada qoryooli ayaa ka cabanaya adeega caafimaadka oo aad u liita sida uu warbixintan ku faahfaahinayo mukhtaar maxamed catoosh baahi dhanka caafimaadka ayaa ka jirta degmada qoryooli oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan waxaana gaabis ah oo aan shaqaynaynay cisbitaalka guud ee degmada qoryooley iyadoo sidoo kale qoryooli ay ka mid tahay degmooyinka uu saameeyey go-doonka ay geliyeen kooxda al-shabaab qaar ka mid ah shacabka degmada qoryooley ayaa sheegay in dhibaato xooggan ay ku qabaan horumar la-aanta dhanka caafimaadka ee ka jirta degmada qoryooley
isbitaal warkiis ma jiro toddoba sana sideed sana marooyna ra-isul wasaarihii koowaad yimid iyo cabdiqaari siidii isbitaalkaan geynay waxbaan ka qabanaya la yidhi wasiirka imaado isbitaalkaa la geeyaa wax laga qabta male naagii umulba waxay u dhammaadeen dadkii waxay u dhammaadeen shil cudurro isbitaal la'aan waaye qoryooley way duntay wadda ma leh waxbarashadii eber caafimaad ma leh wadda ma leh haye naagii umulba waxay u dhammaadeen waxaan ka codsanaya waxqabad caafimaadka koo waa caafimaad waxbarashadaaf romb iskool hadda libisooya laakiin caafimaad ma leh cudurro eber dadkii malario tibfow tb dadki waa dhammaadeen hadda waxaan codsanayna wax qaban rabnaa caafimaadka ugu weyn caafimaadka guddoomiyaha degmada qoryooley sid cali ibraahim ayaa isna caddeeyey cisbitaalka guud ee degmada qoryooley xilligan inuusan haysan dawooyin qalab iyo dhakhaatiir ku filan
wallaahi degmada qoryooley marka aan ka hadlayno gobollada marka laga hadlaayo sidii tobanka gobol soomaaliya markay tahay gobolka hiidaan bes isbitaal ahaan kaasa naga weyn labada isbitaalna waxaa dhisay dowladda talyaaniga marka hore noogu deeqday xilligii hore hadda isbitaalkiina guud ee degmada qoryooli ma shaqeeyo sida rabin mloo shaqeeyo mau shaqeeyo waayo ma shaqeeyo marka ku leeyahay waa in qalabkiisii u dhammaystiran yahay saaladii wax kasta oo isbitaal laga rabay inuu yaala larabaa markaasaan dhihi karna waa shaqeeya isbitaalka oo shacabka bulshadii mujtamacii waa loogu adeegayaan dhihi karnaa guddoomiyaha qoryooley wuxuu kaloo sheegay hooyada iyo dhallaanka inay baahida ugu weyn dhanka caafimaadka ay dareemayaan xilligan haddaan caafimaad jirin nolol ma jiraan haddaan caafimaad jirin waxaa meesha ka dhalan karaa virus maxaala cudurada kala duwan haddaan daaweyntii la helin dhakhaatiirtii xarig habeen aan ka shaqaynaynin ma jirto wax nolola ma jirto meesha waa lagu baaba'aa hooyada iyo dhallaanka laga keenay tuulada ugu dambaysa for example dhankaan malayley dhankaan fasooley dhankaan jiirow maamadii meesha laga soo qaaday iyada uur leh oo xaamilo ah sagaal bilood iyo sudkooda soo siday markii degmada la keenay ama la keeno waxay u baahan tahay in saalo la saaro haddii saaladii aan shaqaynaynin marka dhibaatada ugu hoga ugu ballaaran taas waay tan kale halkan duuma ka jirto kaneeco malaariyo waayo waa dhul dhawey ah armadow ah kaneecada way ku tarantaa mar walba wayna ka awood badan tahay kaneecada halkan iyo tan bacaadka marka haddaan daawada loo xelin duumadaas maamadaasi aan saalo loo xelin mustaqbalka isbitaalka ma fiin ma qurux badan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muddo dhowr jeer ku celcelisay inay waddo qorshe lagu howlgelinayo cisbitaalada degmada afgooye iyo kan qoryooley oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan degmada qoryooley waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo